ciidanka booliiska puntland saraakiisha qaybta booliiska gobolka nugaal laamaha ciidanka booliiska gaarka ah dhammaantood waxa aanu shirkaasi uu ku saabsanaa guud ahaan adkaynta amniga gudaha ee dowladda puntland maadaama khawaarijta ama sharwadayaashii lagaga adkaaday dagaalkii gacanka hadalka ahaa haatanna ay isku dayayaan inay qaab taatikaysan ay u bedelaan marxaladoodii dagaalka haddaanu nahay ciidanka booliiska waxaanu iska wareysanaynay sidii aannu u xoojin lahayn u dardargerin lahayn amniga gudaha ee dowladda puntland maadaama mas-uuliyaddeeda uu hormuud ka yahay ciidanka booliisku
in la qabto shirar ammaanka lagu adkaynayo oo saraakiisha ciidamada dowladda isugu yimaadaan magaalooyinka boosaaso galkacyo iyo garowaay ka dhaceen ma waxaa jira xogo aad hesheen ee ku saabsan in al-shabaab ay damacsan yihiin inay qaraxi geystaan
annaga mar kasta waa shaqadayada inaannu qabanno shirarkaas inaannu ka taxadarno dhagarta cadowga inaannu mar kasta isbaraarujinno inaannu isa siinno awaamir cad waa shaqadayada guud ahaan waxaanu ka hadlaynana shaqadayaday ahayd waxaa kaloo jirta oo aad la socotaan waxaa la qabtaa maxaabiis maxaabiistaas waxaa laga helaa firxadkii cadowga oo aad u tiro badan waxaa lagu qabtaa baraha kontaroolada waxaa lagu qabtaa magaalooyinka gudahooda waxaa lagu qabtaa waxay ku xiran yihiin saldhigyada booliiska waana maxaabiis aad u tiro badan saaka waxaan magacownay guddi guddigaas oo ah kala saarista maxaabiistaas oo u kala saarayo saddex meelood meel ah al-shabaab iyo lagu tuhunsan yahay al-shabaab meesha labaad oo ah dembilaawe aan dembi lahayn meesha saddexaad oo ah tahriib